واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
marka loo akhriyo aayadaha yaga xujooyin cad ahaan kuwa aan rajaynla kulankayaga waxay yidhaahdaan noo keen qur'aan aan kan ahayn ama beddel dheh nebi muxamedow igama suurowda inaan iskay u beddelo waxaan uun anigu raacaa waxa la ii waxyoodo waxaan ka cabsan haddaan caasiyo rabbigay allaah cadaab maalin daran